In ka badan soddon arday oo isugu jira danyar iyo agoon ayaa fursado waxbarasho oo bilaash ah ka helay iskuulka Bulsho Deeq ee magaalada Beledweyne. Ardaydan ayaa awoodi waayay inay iska bixiyaan kharashaadka waxbarashada kuwaas oo ka soo jeeda qoysas danyar ah. Maamulka iskuulka Bulsho Deeq Maxamed Saleebaan Cabdulle ayaa raadiyo Baaruula uga warramay tirada ardayda hesha fursadaha waxbarasho.
Waa jiraan waxaa jira scholarships la helo sanadkiiba mar ardaydaas danyarta ah iyo aan uga faa'iideynaa sanadkii hadda dhaweyd waxaa la helay soddon arday soddonka arday soddonkii arday ugu liidanaa oo macalimiinta iyo guddiga iskoolka ay ka warqabeen aan ku abaalmarinay oo la siiyey deeqihii yimid sanadkanna insha allah hadday yimaadaan waan rajayneynaa in kuwii aysan ku noqon kuwii kuwa ka tabareer hadday jiraan ayagana looga faa'iideeyo deeqaha waxbarashadana sidaasay iskoolka u imaadaan loogana faa'iideeyaa ardayda Sidaad sheegtay ardayda danyarta iyo agoonta aad siiseen fursadaha waxbarasho bilaashka ah qaab noocay idinku soo kala gaareen waa arday banaanka ka timid oo magaalada markii hore aan deganeyn iyo qaar magaalada gudaheeda deganay oo iskoolka hore u dhigan jiray ilaahay mahadiis fursadii oo yarayd haddana waxaa awoodnay in intii karaankeenna aan maareyn karno oo sida ugu saxsaneyd ugu cadaaladsaneydna aan u fiirin karno annagoo prioritize garaynay oo muhiimadda ugu weyn siinay ardayda bannaanka ka timid oo magaalada bannaankeeda ka timid oo sanadkaas magaalada ku cusbaa maadaama laga yaabo ardaydii magaalada hore waalidiintooda u deganayeen inay mechanisms kale ama waxyaabo kale ay heli karaan oo ardaydan hadda ay magaalada ku cusub yihiin oo qofka markuu magaalada ku cusub yahayna uu xoogaa caqabado badan ay jiraan ardaydaasan inta badan u badinay si cadaalad ku jirta inaan u maareynayna waan filayaa
ma jiraan waalidiin caruurtooda idiin keen islamarkaana idiin sheegay inaysan awoodin qarashaadkii waxbarashada waa jiraan laakiin intaan naloo keeninba annagaa bulshada u marinay warbaahinta iyo meel kaste oo codkeena uu gaari karana gaarsiinay in iskoolka uu lacag la-aan yahay wixii dugsiga hoose iyo dhexe ah wacyigelin fara badanna u sameynay dadka in iskoolka wax laga qaadayo oo kharashaad waxbarashaa oo culays ku ah ayna jirin waana jiraan su-aalahaas in badan waa nagu soo noqnoqdaan laakiin mar kastaba waxaan ugu jawaabnaa in wax culaysa oo xagga waxbarashada dhaqaalaheeda uusan iskoolka uga imaan doonin marka laga reebo dugsiga sare oo ayaga in yar oo aan u aragnay inay dadka awoodi karaan aan ka qaadno qaar ka mid a ardayda hesha fursadaha waxbarasho ayaa u mahadceliyay maamulka iskuulka bismillaah magacaygu waa fartuun cabdisaaq ibraahin waxaan dhigtaa iskuulka bulshadeeq gaar ahaan fasalka sagaalaad waxaan dhigtaa maadooyinka chemistry biology iyo physics waxaan waxaan u mahadcelinayaa waalidiinta iyo dhammaan macalimiinta iskuulka bulshadeeq gaar ahaan macalimiinteeda iyo waalidiinteeda waxaan si fiican lay baraa maadooyinka waxaan rabaa inaan ka gaaro heer waxbarashada maashaa allah magacaygu waa aamiin cabdulaahi cabdulle waxaan dhigtaa iskuulka bulsha deeq waa ku faraxsan waxbarasho oo lacaglaan ee meel walba waxaan ku faraxsanahay mar walba say waxbarasholaanta lacaglaanta noogu noogu noogu dadaalaan insha allah waxaan rajaynaa inaan ka noqdo kula dalkiisa diintiisa wixiisa dhan dadkiisa anfaca macalimiinta oo kumahadsiyin si wax walba ay baraan oo kumahadsiyin mar walba xarumaha waxbarashada ee magaalada beledweyne ayaa waxaa fursado waxbarasho oo lacag la-aana ka helo arday isugu jira danyar iyo agoon